أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب ثمود بالنذر وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب تبارك وتعالى وحليها كذبت ويبينسي ثمود qoladii hamuud loo odhan jiray waa beeniyeen waxa ay beeniyeen binudur digayaalkii kuwii u digayey bay beeniyeen rusushii u digaysay bay beeniyeen ama binnudur ay bilindaari digidda lafteedii bay beeniyeen ama wixii loogu digay bay ayay beeniyeen aduu intaba waa lagu fasiraa hadday rasuulkoodii beeniyeen saalix ahaana rusushii oo dhan inay wada beeniyeen bay ka dhigan tahay oo haddii nudurta rususha lagu fasiro marka waa ay beeniyeen qowmu saalix oo hamuud la yihahdaa waa beeniyeen oo fa qaaluu waxay yidhaahdeen annatabicu ma waxaan raacaynaa basharan qof miyaan raacaynaa nin bashara ninka oo minaa annaga naga mid a ninka oo waaxidan keligii ah natabicuhu ma raacaynaa marka basharan sida qiradan jamaacadu ay akhriday waxaa nasbinaya ficil maaragtay uu fasirayo natabicuda dambe ay fasirayso oo halkaas aada mafcuulkii iyo ma garanaysaa ishtiqaal baa la yidhaahdaa an natabicu ma raacaynaa basharan an natabicu ma raacaynaa basharan qof miyaan raacaynaa yani waa jinsiga iyaga oo waa bini aadam waana qabiilo waa inaan aanu garanayno saalix la yidhahdo inaan saalix la yidhahdo wey annaga naga mida wa mina malaa'igiiyo waxaa maaha boqor iyo xataa naga sarreeyana maaha haddana waaxidan keligii weeyaan oo waaxidan keligiia jamaaco dhanna maaha madax kalena maaha waa nin keligiia weeyaan natabicuhu ma raacaynaa innaa annagu idan markaa haddii aanu ninkaa keliga inankaa naga mid ahoo saalix la yidhaahdo oo aanu garanayno oo aan waxbana dheerayn aanu raacno lafii dalaalin lumitaan baanu ku sugannahay waa lunnay iyo wa sucurin naar baanu ku sugannahay naaro oo sucurkaasi waxa weeyaan waxay leeyihin culimmadu tackiis weeyaanoo isaga ayaa odhan jiray nebiyullaahi saalix haddii ay raaci weydaan waxaa dalaal baa ku sugantihiin oo waa lunteen naarna waa ku dambaynaysaan markaasay ku cagseen oo yidhaahdeen maya waa cagsiga oo haddaanu keligaa iska kaa raacno aadna hoggaansanto adigoo keliga ayaa haddii aadna hoggaansato aan iska kaa raacno oo annagoo indheer garadkii iyo cid kastaaba nagu jirto markaasaanu dalaal ku sugannahay cagsi luuqad aan sidaasoo ahayn waxay sheegeen wasucurin waali baanu ku sugannahay inay yidhaahdeen innaa inagu lafii dalaalin dalaal baanu maaragtay ku sugannahay iyo wasucurin waali oo waxay idhaahdeen carabtu waxay tidhaahdaa naaqatun mascuura hal waalan markay aada u dheerayso ma garanaysa oo meel walba jiidho bay yidhaahdeen waa naaqatun mascuura marka innaa annagu haddii ay saa noqoto lafii dalaalin baanu ku sugannahay iyo wa sucurin waali labada tafsiirba waa la yidhi laakiin kaa hore ayaa amaanka maanta luqadda sii waafaqsan awlqiya ma lesoo tuuray addikru waxigii miyaa lagu soo tuuray calayhi korkiisa miyaa lagu soo tuuray saalix min bayninaa dhexdayada xaaluu yahay mid laga doortay bal iska daayey huwa in waxay lagu soo tooray huwa isagu kadaabun waa beenaale mid beenaalaha weeyaan cashirun oo kibir badan oo maalinka maanta ah mutakabira qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi sayaclamuuna waxay ogaan doonaan hadan berri waxay ogaan doonaan macnaha mar dhowaan adduuy adduunyada adduunyada ah cadaabka adduunye markuu ku yimaado iyo mar kale oo aakhiro iyo qiyaamaha labada jeerba waxay ogaan doonaan mankeebuu alkadaabu beenaaluu keebuu ahaaday al ashiru ee kibirka badani ahum am saalixun ma iyagaa mise waa saalix ka kibirka badani waa waa kee innaa annagu rabbi leeyahay mursiluu waa soo diraynaa annaaqati hashii baan soo diraynaa macnaa hashii baan soo saaraynaa fitnatan imtixaanan iyo ikhtibaaran dartii baan usoo saaraynaa imtixaan baan usoo saaraynaa lahum iyaga la imtixaanayo faartaqibhum sugo oo u fiirso waxa ay samayn doonaan iyo waxa hadhow ku dhici doonaan wastabir iska sabir waxa ay ku leeyihiinna ku sabriyo dhibaatadooda markaa rabbi tabaaraka wa tacaala nebiyullaahi saalix qoomkiisa oo hamuud la yidhaahdo ayaa digniintii loo soo diray nebiyullaahi saalix ayaa la soo diray markay mucjiso dooneen ay yidhahdeen mucjisa aanu rabnaana buur iska magaranaysaa halkan oo malaasan dhagax weyn oo malaasan ayay iyaga oo ciyaaraya yidhaahdeen dhagaxaa weyn hal nooga soo bixi dhagaxaas hal ha dhalo hashaanaad markaa weliba dee hal caadi hoon caana kacabna ha noqoto markaa ilaahay subxaana wa tacaalaa hashii ayuu ka soo bixiyey dhagxi ibnu kaiir waxa uu yihi akhraj allaahu lahum ilaahay wuxuu u soo saaray naaqatan cadiimatan cusharaa hal weyn oo toban bilood yani siday sidkeedii saddex bilood qudha ka hadhay sida geelu ku dhalo waxaa ilaahay ka soo saaray dhagax malaasan sidii ay weydiisteen siday xujo ugu noqoto markaa dabeedna waata markaa yidhi naaqatallaahi wa suqyaaha waatuu ku yidhi nebiyullaahi saalix hashaa ayay iska daaya magaranaysaa marka hashaas weeyaan kadabad way beenisay hamuuda hamuud baa beeniyey qabiilkii la odhan jiray binuduri digayaalkii rususha ahaa bay beeniyeen ama indaaraadkii iyo digniinihii bay beeniyeen waqaaluu waxay yidhaahdeen anatabicu basharan ma bini aadam baanu raacaynaa mina annaga naga mida bini aadamkaasoo annaga naga mid a bini aadamkaasoo waaxidan keligii weliba natabichu ma raacaynaa innaa annagu idan hadday sidaa noqoto oo aanu kaa iska dabagalno dee wax jiraba mihin marka inan keliya oo saalix la yidhaahdo annaga naga mid a ayuunbaaba yidhi nebi baan ahayoo waxiibaa cirka iga yimaado ina keena markaa keligii haddaanu iska dabagalno ka warran arrinta waxay yidhahdeen innaa anagu lafii dalaalin baadi baanu ku suganna waa lunsannahay dad jira ma nihin waa sucurin iyo waxaanu ku sugannahay magaranaysaa naar baanu ku sugannahay siduu isagu sheegayo ama wa sucurin waanu waalanahay oo wax caqlile naguma jiraan mar haddaanu inankaas ka raacno waan waalanahay waxay kaloo yidhaahdeen aulqiya ma lagu soo tuuray dikrigu waxyigii miyaa lagu soo tuuray macnaha sida deg deg mar unbaa cirka lagaga soo digay miya mar un baa samadaa lagaga soo digay samadaa unbaa lagaga yimi waxii baa ku yimi caleyhi korkiisaa lagu soo tuuray min bayninaa isaga dhexdayada isagoo laga doortay bal iska daayay huwa waxbaa kuma soo degin kadaabun waa beenaale bay idhaahdeen cashirun oo kibir badan oo mutkabir taa waxaa yeelsiinaya waa inaan isla weyn waa inaan doonaya dadka inuu iska kaxaysto o isagu xukumo oo meeshuu doono la aado oo wuxuu doonana ka reebo o yidhaahdo waxaa lama taaban karo wuxuu doonana yidhahdo waxaa sameeya oo dadka saydaro oo gebigiisuba ku shaqaysta oo marba dhinac u jeediya inaan sidaa doonayo weeyaan marka si kale markay ugu suurogeli weyday ayuu yihi cirkaa waxay lagaga soo rogay laqad kunta fiina marjuwan qabla haada waa kuwii ku yidhi markii hore inaan loo rajo weynaa abaabaad ahaydoo saalix la yidhaahdo oo ina rag ahoo maaragtay friida baa lagu yaqaanay intaanad waxaan sheegan laakiin marka kibirkaagi baaba ku gaadhsiiyey maanta inaad tidhahdo dadka nebi baana sidaa u sheegato kibirkaagi baaba ku gaadhsiiyey bay idhahda qaala allahu tacaala sayaclamuuna way ogaan doonaan qadan berri bay ogaan doonaan waktiga soo socda unbaa biri laga cabiraa yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltanqur nafsu maa qadamat liqad waa waktiga soo socdaa ama ha dhowaado ama ha dheeraadee biri unbaa la yidhaahdaa carabtu waxay tidhaahdaa ina bacda alyowmi gadan dee maanta waxaa ka dambaysa beri uun wixii soo socdaaba waa iska beri sayaclamuuna way ogaan doonaan qadan waktiga soo socda adduunyada iyo aakhiraba way ku ogaan doonaan mankeebu alkadaabu beenaaluhu ahaaday al ashiru ee kibirka badan qaala allahu tacaala inaa anagu mursiluu annaaqati mursiluuna bay ahayd oo idaafadii nuuntaa loo gooyey dayib jamcudarusaalinka marka la idaafeeyo nuunta iyo musanaha iyo nuunta iyo idaafada iskuma galaan marka waxaa la goynayaa nuuntii baa la gooyey innaa anagu mursilu naaqati hasha ay dalbanayaan waa soo saaraynaa mursilu waa soo saaraynaa annaaqati hasha waa soo saaraynaa yani sanukriju lahum anaaqa min asakri lasam sida ayagu ay leeyihiin dhagaxaa malaasan waxba waxay ka dhigayaan waxaan cidiba samayn karayn oo xujo ah dhagaxaa sibsibta ah ee weyn ee buurta halkaa fadhidaa hali ha ka soo boodo hal ha dhalo sidaasay dalbadeen soo ma aha hashaa lafteeda waa soo diraynaa macnaha sanukhriju lahum annaaqa hasha waa u soo saaraynaa fitnatan imtixaan baan ugu soo saaraynaa lahum iyaga la imtixaanayo nebi allow fartaqihim sug baa la yidhi bal hadda eego waxay sameeyaan ama ku dhici doono hadday maaragtay beeniyaan bal hadda taa same same sug baa la yidhi wastabir iska sabir oo dhibaatadooda ku sabir wastabir sabir warabbihum waxaad u sheegtaa qoomkaaga oo la yidhaahdo thamuud waxaad u sheegtaa ana almaaa biyuhu qismatun ay maqsuumun mid la qaybiyey inay yihiin biyuhu waa qaybsan yihiin dhe baynahum iyaga hasha iyo iyaga ayay biyuhu u qaybsan yihiin oo meeshii laga cabayey ceelkii laga cabayey biyihiisu waa kalcab kullu shirbin waabatan kullu shirbin kalcab weliba kal waliba muxtadarun mid la soo xaadiro weeyaan oo hashuna maalin bay cabtaa biyaha iyaga inta kale xoolahooda kale iyo iyaga iyo dadka iyo wax oo dhammina maalin bay cabbaan marka waxaad tidhaahdaa wanabbihum waxaad u sheegtaa ana almaaa biyaha waa imtixaankii bay ka mid tahaye qismatun kuwa la qaybiyey weeye maqsuumun kuwa la qaybiyey weeyaan baynahum taqliibku waa bini aadamkii baa la qallimayaa laakiin hashiina way ku jirtaa hashuna waa ku jirtaayo iyana kal gaaray cabbaysaa weeyaan oo mar gaara ayay cabbaysaa lahaa shirbun walaku shirbu yowmin macluum iyadu maalinbay kal bay leedahay idinkuna kal gaaraa leedihiinoo waa kala waa isku mid may yihiin fanaadow marka sidii bay ku socdeen oo hashii waa daayeenoo hashii waa soo baxdayoo waa dhashayoo way maalaan caano badanoo biyihii bay fuuqsataa maalin bay fuuqsataa daayib marka mudday midday sidii ku socdeen oo calaa watiiratin bay ku socdeen mar uma mallu dabeedna waa ka daaleen hashan biyahaan maalin aan loogu tegayne biyo cabka badan leh ee jirrabaadda ah way ka daaleen markay ka daaleen bay fanaado waxay u yeedheen saaxibahum saaxiibkood bay u yeedheen saaxibahum nin saaxiibkooda oo ay isla yaqaaniin oo xariifa xariifkii ay ugu yaqaaniin ay odhan jireen kaasaa kollayba fariid ah oo geesi ah geesi ah oo ku dhac leh oo haddii la waxaa hebelo inaga qabo inaga qabanaya markaas saaxiibay isla yaqaaniin ayay maalinkaa maanta u yeedheen fatacaataa waa qaatay fikraddii wuu qaatay fikraddii wayse siiyey oo waa yeelay weeyaan fatacaadaa waa qaatay ama fatacaadaa waxaa u qaatay seeftiibuuba qaatay bay marka qaarkood yahaan culamadu tacaadaa bisayf seeftiibuu qaatay siduu hasha ugu ugu boqnagooyey facaqara waa boqnagooyey boqon buu ka jaray dabeedna waaba waaba gowracay marka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay hashaa iyadaa waa soo saaraynaa ay weydiisteen oo musaalix hasha ay weydiisteen waa soo saaraynaa waana imtixaan waa lagu imtixaanayaa marka waxaad u sheegtaa biyaha inay tahay qayb inay tahay biyuhu qaybsan yihiin maalina kalla ay cabbayaan kalla iyagu ay hashu cabbayso hashaa ka taga naaqat allahi wasuqyaaha ha isku taabanina aayad weeyaan mucjiso weeyaan waa arkaan marka waa arrin la yaab leh marka nimankaana waxay deganaayeen jasiirat اlcarab oo xijri walaqad kadaba asxaabu lxijri اlmursaliin meeshii xijri baa la yahdaa meeshay deganaayeen carabtan nebi maxamed alayh salaa slam laga soo saarayna way yaqaaneen oo way mari jireen oo dariiq marka madiine laga soo baxo ee lagu soo socdo gobolkan tabuuk la yidhaahdo tabuuk oo xagga shaam ka tirsan xagga urdun iyo xuduudda kale leh sacuudiga halkaa udhexaysa weeyaan waa meelo la yaqaano oo la mari jiray iminka gaaladu dalxiis bay ka dhigi lahayd laakiin muslimiintu dee uma dalxiisaane way ka cararaano waa meeshii nebigu yihi orodku dhaafa calayh isalaatu wasalaam marka halkaasay deganaayeen oo ceelkaasna way ka cabbayeen sidaasay markaa dalbadeen oo hasha buur halkan taallay tahay nooga soo saara hasha xoogaa hadday hashii daayeen oo ay muriye joogtayba waa u adkaysan waayeen hashii waa ka daaleen fanaadow markaa waxay u dhawaaqeen saaxiibahom saaxiibkood bay u dhawaaqeenoo dee qudaar bay ku sheegaan culimmadu qudaar ibnu salif kolle ashqaaha buu ahaa shiqi shiqibkoodii buu ahaa idinbacaa ashqaaha waxaa soo baxay shiqibkoodii soo qoloba shiqib bay leedahay shiqibka ma taqaani ka jinka ah shaydaanka ah ilahay kashelo ay yidhahdaan waa ka wax kasta sameeyey ee yaani dhiiran dhiiran dhiiran dhiiran dhiiran ayuu ahaa markaa fatacaada kaas waa soo baxayoo yacni jasara waa soo dhiiraday isagaa la dhiiranaayo ay ku yaqaaneen kudhaciyo ku dhiiranaane dila warhebel waxaa samay isagaa samaynayay iyaguna waa dee ugu yeedheenba oo waa kula jiraanba facaqaruuha waa tiley saaxibahum qudaar dee xadiis inuu ku soo aroor garan maayo laakiin gabayadii hore carbeedna waa ku jiraayo qudaar carabtu waxay yidhaahdaan ka geela qalama garanaysa jazaarka ah jazaarka ka geela qala ama hiliblaha ah bay qudaar yidhahdaan carabtu leanna hashaas uu gowracay soo maahay marka hashii uu gowracay ba dee halkii uga magac daran la yidhahdeen huwa qudaarkii geela qalat marka fata fanaadow gabayadii hore muhalhal iyo gabayadii jaahiliga ayay ku jirtaa fanaadow waa dhawaaqeeno waa u yeedheen saaxiibahum saaxiibkood baa u yeedheen magaciisa waxbay nagama geline kaa oo shiqibkaa shiqibkoodii bay u yeedheen fatacaadaa waa qaatay fikraddii waa qaatay oo inuu hashii dilo waa u yeelay oo waa dhiiraday dabadeedna facaqara waa uu boqna jaray dabeedna waa gowracay fa kayfa sidee buu kaana ahaaday cadaabii cadaabkaygu sidee buu ahaaday iyo wa nudurii digniintaydii sidee bay ahaatay ayuu rabbi leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala waa tahwiil iyo la weyneynayo oo inaynu u fiirsanno marka waa cadaabtii waa tan lagu sameeyey tan inoo soo socotee ay waqaca mowqicahu qaala tacaala ilaahay waxau ihi innaa annagu arsalnaa waxaan soo dirnay calayhim korkooda waxaanu ku dirnay sayxatan qaylo qayladaasoo waaxidatan keligeeda mar qudhun baa lagu qayliyey fa kaanuu waxay ahaadeen fa kaanuu fa saaruu waxay noqdeen waxay noqdeen markii lagu qayliyey kahashiimi almuxtadiri dumaa ayay noqdeen qofkii xerada dhiganayay dumaagii ka daadaadanayay ayay noqdeen fa kaanuu ay fasaaru waxay noqdeen markii lagu qayliyey kahashiimin kaafku waa litashbiihi hashiimkuna waa burbur oo almuxtadir waa kii xerada oodanayay weeyaan ama xerada xoolaha udhigayay marka waxa ay sameeyaan carabtu markay xerada oodanayaan qoryo burbura iyo ood maaragtay mar hore burburtoo qallashay iyo qoryo qalqalalay waxaasay geelaya xoolaha ku ootaan soomaalidu dee waa caqli dhaaman soomaaliduna geedka ugu weyn ee wanaagsan ee dadkubaa harsanayay ee xooluu daaqayana geelu daaqayan bay soo googooyaan talo ma ka ilbaxaan iminka dhirta qoyanba intay kaw ka soo siiyaan jeexii ay deganaayeen baba dhirtii intay soo jarjaraan baba dhirta xerada kusoo oodaan soomaalidu laakiin carabtu waa cagsigeeda oo siday kutubaha ay ka sheegayaan ooda qoyan iyo dhirta qoyan iskama soo jaraane ooda qalalan ayay xerada ku wataan oodaa qalalana markaa waxbaa ka duuldulaya oo ka dhacdhacaya oo ka bushamaya waxyaabaha bushamay ee dhacdhacay ee hashiimka ah oo kale ayay noqdeen macnaha nimankii waa qaboobeen oo waa qallaleen waxay noqdeen wax aan jirin oo dumaa ah oo baaba'ay oo khalaasa bay noqdeen wey oo u dhammaatay kaashiim ilmuctadira ayay noqdeen kii xaaba dhiga xerada dhiganayey burburkii ka daadanayey ee qallalaa oo kale ayay noqdeen ay xooluhu ku tumanay cagtu ku tumanaysay oo muctadirku waa kii raaciga ahaa ee xoolaha la joogay oo arigiisa ama geeliisa xerada u samaysanayay marka xeradaa wuxuu ka samaynayaa dhil qallalan waxaa kaloo lagu fasiray inay tahay ooda lafteedu marka ay qallasho ee guriga lagu ooday ay oodu jabadku iska baabao ee oodu ay dhammaato ee qodaxdii iyo wixiiba ay burbur noqdaan yacni ka hashiib ilmuctadiri xeradiisii burburkii ka daatay oo kale ayay noqdeen adigu almuhim alkhulaasa waxay noqdeen wax finisha oo baaba'ay qaala allahu tacaala walaqad yasarnaa waa fudaydinay alqur'aana qur-aankii waa sahallay lidikri ay litadakuri kuwaana qaadasho ayaanu u fudaydinay u sahallay waa qasamkii baa ku jira oo mu-akidaadkii baa ku jira wabillaahi allah ayaa isku dhaaranayee laqad xaqiiqo aheba yasarnaa waa fudaydinay alqur'aana qur-aankii waxaanu u fudaydinay lidikri ay litadakuri in wax lagu qaato oo lagu waano qaato oo lagu waansamo ayaanu u fudaydinay tafaasiirtii aynu shalay sheegayno oo ah in la xifdiyo oo maalinka maanta la akriyo oo la fahmo macnihiisana way diidi mayse laakiin marka iminka qolyahan oo kale laga daba sheego qolyihii la halaagay iyo wixii lagu halaagay markii lagu daba sheegay aayadda tani macnuhu wuxuu aada ugu sii dhadhamayaa waxaan wax wax lagu qaato weeyaan oo weliba qolyahan maalinka qur-aanku markaa tooska ula hadlayay qolyaha diidanaa cahdigii makiga ahaa qur-aanka qolyahan diidanaa waxay wax ku qaataan oo kuwaana qaataan ayuu noqday qur-aanku oo yahay oo ilaahay u fudaydiyey laakiin fa hal ma jiraa min mudakirin mid wax ku qaadanayaa ma jiraa ilaa waxay dabada hayaan wixii ummadahan lagu halaagay bay mushrikiin carab ay dabada hayeen oo qur-aankii bay diidanaayeen marka walaqad yasarna alqur'aana qur-aankii waa fudaydinay lidikri ay litadakuri wax ku qaadasho iyo kuwaana qaadasho iyo in la rumeeyo ayaanu u fudaydinaye fahal min mudakirin mid wax kuwaana qaadanayaa ma jiraan kadabad waxaa beenisay qowma luudin luud qooladiisii baa beenisay binuduri digniintii bay beenisay ama binuduri digayaalkii rususha ahaa bay beeniyeen oo way beeniyeen sidii ku hor oo kale ah marka iyagiina waa la ciqaabay weeyaan innaa annagoo arsalnaa waxaanu soo dirnay calayhim dushooda waxaanu ku soo deynay xaasiban dabayl qururux wadata dhagxan la dhacaysa xaasib baanu kusoo deynay oo alxasba qururux min xijaaratin min sijiil manduud maxay ahayd suuratuhuudiya waa ti taa ku taalle dhagxaan maaragtay sidaa u nidaamsan ayay dabayshaasi wadatay oo lagu soo daayey culamada qaar ba waxay dhahen innaa annagu arsalnaa waxaanu soo dirnay calayhim korkooda xaasiban malag dhagxanyaynaya malag dhaxanya la dhacaya yacni dhagaxo tantooma ah ayaa mid walba inta la qaado baabash lagaga siinaya bal malag malag dhagax kugu dhufta ka hor oo xaasibka sidaas baa lagu ilaa malagii ayaa maaratay fujiyey oo jacalnaa caaliyaha saafilaha markaa waxaanu soo dirnay korkooda xaasiban almuhim ama dabayl ka dhig quruurux la dhacaysa ama malag quruurux la dhacayo quruurux cadaaba ayaa ladhag quruurux yaan odhan dhagxaan baa lala soo dhacay oo lagu halaagay ilaa aala luudin luud iyo aalkiisii mooyaane luud iyo labadiisii hablood mooyaane najaynaahum waa badbaadinay oo waa nabadgelinay luud iyo aalkiisii waa nabadgelinay bisaxarin waa soo dhowaad ama waqtiga suxuurta habeenka gelinka dambe ayaa la yidhi guuraya oo ay ka guureeyeen meeshii oo meeshan waxaa la yidhi qorax idinku soo baxideen ka dhaqaajiya waxbaa ka dhici doone hana soo eegina weliba nicmatan nicmo darteed baanu badbaadinay nicmadaasoo min cindinaa agtayada ka ahaatay ayaan badbaadintayaasi ay ku dhacday mafcuul liajlihi weeyaan nicmada nicmayn bay u dhacday arrintaasi aan u nicmaynayno kadaalika sidaas oo kale sida aanu u badbaadinay luut iyo labadiisii hablood ayaanu najzi ugu abaalgudaynaa man shakara ciddii ee shukri naqda wabillaahi laqad xaqiiqaahi andarahum waa u digay andara waa digay huwa luut hum qoomkiisa ayuu u digay oo qoomuluut buu u digay badashatanaa qabashadayada ayuu uga digay inaanu qaban doonno cadaabi doonno ayuu uga digay fatamaaraw waa is-shakisiiyeenoo way beeniyeen oo shaki bay isku rideen binuduri digniinihii la siiyey way beeniyeen ama binuduri rusushii bay ayay beeniyeen wabillaahi laqad xaqiiqahe raawaduu waa dooneen hu nabiyullaahi luut can dayfihi martidiisii bay ka dooneen waxaa kaloo ay sameeyeen oo ficilka ugu dembeeyeya ficiladii badnaayee lagu halaagay waxaa ugu dembeeyey waxay ka dooneen can dayfihi martidiisii bay ka dooneen fadamasnaa waa masaxnay acyunahum indhahoodii baanu masaxno indhahoodii baa la tirtiray waxaana lagu yidhi faduuqu dhadhamiya cadaabii cadaabkayga dhadhamiya iyo wanuduri digtiintayda lawallaahi qad xaqiiqaahe sabaxahum waxaa ku waabariistay bukratan gelinkii hore aroortii hore waxaa ku waabariistay cadaabun cadaab baa ku waabariistay cadaabkaasoo mustaqirun sugnaanaya oo ilaa yowma alqiyaamaha iska socda marka kuwaana qoomuluud la yidhaahdo iyadana nudurti waa beeniyeen ficil xunna waa ay samayn jireen oo waxaa la yidhahdo ityaanu dukraan waa wixii soo saaray liwaadka luutiya magacyo hadda wanaagsan bay ula bixeen baan umaleeyaa gaaladu iminka xuquuqul insaamkayba ku soo dareen ya nin nin guursanaya afka la sheega maa hadda si caadi bay iska noqotayba dadka isku jinsiga ahiyo dadka waxbaa la iska odhanaya soomaalidu siday isu bedeshay maalin baa waxaa maqlayay berigii hore dee soomaalidii hore fidada ku nooleed iska wanaagsanay ayaa b b sida soomaalida markay bilowday ee soomaaliga in warka laga soomaaliga laga soo daayo la bilaabay ayaa baarlamaanka ingiriisku intay bay waxay u foodeeyeen raggu inuu isguursado markaasaa la yidhi wararkii halaga sheego marka idaacadda b b sida maanta ka baxaysa baarlamaankii ingiriisku inuu sidaa gaadhay oo laba nin isguursan karaan oo caynka markaasaa nin baa ka sheekeynaya raggii ka shaqayn jiray waxay ugu darin buuli adaa warka ku qoran baa le adaa maanta warka ku qoran hebelow warka adaa sheegaya in baarlamaanka ingiriis saa yeelay si alla saa yeelo calooshaan isku dhiftay buuli ilaa waxa anigu soomaalidii intay dhegaysanayso ma odhan karo rag baa halkan isku guursanaye waxaa kuma warrami karee aniga calooshaan isku dhifto wuxuu yidhi idaacaddii maalintii wax ka sheega meesha ayaa raggii soomaalida ah ee ka wariyaalkii ka warramayey wax ku dhawaaqo idhaahdo warkaasaa ingiriisku soo saaray ayaa meeshii laga waayay dee waay fidradooda iyo wanaagooda iyo ya ninkii lalahaa waaba reer jabuutina waa kii lale bilaawi isgeliyey intii la maql maqlay wiil rag baa waxaas ku sameeya markaasuu waxaas ma noolol baayo isaga baaba isdooxay baa le wuu ka yaabayba moogta horta inaga halkaasay berigi hore inaga taagneed oo dadka fidradooda caadiga ah dee adduunyada ku arki maysa orga orga saaranaya iyo awr awr abaahenya weligeen maaragtay xayawaanka ilaahay bani aadamkii caqliga xayawaanka ilaahay ilaa mid walba wuu hanuuniyey ya khalaqa fasawa ya waqadara fahadaa soo may sabix isma rabbika alaclى aladi khalaqa fasawa haye wاladi qadara fahadaa yani wixii uu qaderay maaragtay uu u abuuray baa ilaahay ku hanuuniyey marka arrimuhu sidaasay u samaysan yihiin lab iyo dhidig baa jire xaggaynu ku aragnay bal caqli bay sheeganayaan iyo aqoon iyo xadaarad iyo ilbaxnimo iyo aragti dheeraane bal may awr awr abaahiyaya soo helaan wax yaababa wey shaydaanka ayaa sidaa caqligooda ugu ciyaaray kuwii baa inagina linaga hadhiyahy oo food dheer aynu ula baxnay oo maanta aynu daba joognaa oo aynu waxgarad u arkaynaa oo magaalooyinkii sheekooyin inagii masaakiinta ahayd oo muslimiinta ahayd ee inaynu wanaagga iyo ilbaxnimada iyo xadaarada iyo waxgarashada caqliga u saxno aynu halkan inagu caqliga uga sixi lahayn ba inagii noo soo rarayaan oo ay leeyihiin maye tanaa xuquuqul insaana tanaa fiican oo wax la gaadhay yalla fuliya marka sidaasay samayn jireen oo qolyihii waxaa samayn jiray weeyaan sidaa daraaddeed cuquuba aan ilaahay cid kaleba ku ciqaabin buu iyaga ku ciqaaba jacalnaa caaliyaha saafilaha meeshii ay deganaayeenbaa inta la rujiyey oo sidaa malaggu cirka u geeyey ayuu soo daayay dhulkiiba xaggaa markii ay soo daadinayeenna dhagax weyn buu laga daba keenay waamdalnaa calayha xijaarati min sijil ayo macnuu baan ishaaraya waan garanaya insha allah waa garta marka dhagaxaas ayaa lagu roobeeyeyoo lala dhacay dhulkiina baxrulmayiti waxbaa la yahdaa de kulle meeshii waa wacaan meeshii lagu halaagay lagu baabiyey marka sidaas ciqaabada cajiibkaa ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku ciqaabay ficilkaasayna samayn jireen ficilkaasna wax fudud oo maaratay maanka maanta la soo dhoweeyo ma aha innaa annagu arsalnaa calayhim waxaanu ku soo dirnay xaasiban waxaanu ku soo dirnay qururuxa ama dhagaxaasaanu la dhacnay ilaa aala luudin luud mooyaane isaga iyo inantiisii weeyaan islaantii waa tii xaggii raacday iyadu habar xun bay ahayd markaa habar imra'atu suuq ayee habar xun bay ahayd iyadu waayo habar xun haddaad doonayso oo nin wanaagsani qabo waxaa lainoogu miaaliyey maxay wadaraba allahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin imra'ata luut taana nebi baa qabay tanna nebi baa qabay waxay adduunyada miaal u yihiin oo tusaale u yihiin oo nadiir haddaad doonayso xumaan naag xuni meeshay ka gaadhay waxa ka gaadhay haddaad doonayso waa labadaa habrood waayo de ilahay qur-aankii ba buu miaal ku bixiyeyba marka iyadoo habartaa xun bay ahayd kuma jirto ilaa cajuuzan habartii iyadu fi lqaabiriin najaynaahum waa badbaadinay bisaxarin waqti suxuura baanu badbaadinay waxaa la yidhi iska guureeya oo ka baxa meesha yaan qoraxdu idinku soo bixin nicmatan nicmayn darteed nicmadaasoo min cindinaa xagga iyaga ka ahaatay kadaalika sida aanu u badbaadinay luud iyo labadiisii hablood ayaanu najzi u badbaadinay oo almarinaynaa man shakara ciddii shukri noqda lawallaahi qad xaqiiqe andarahum waa u digay badshatanaa qabashada iyada ay ugu digayo ku cabsi geliyey cuqubada arrintaa ka dhalan doontaa ayuu ku baqdigeliyey fatamaarow markaasay shaki isku rideen waciidkaa iyo indaarkaa binuduri nudursi ayay ka shakiyeen ficilka u dambeeya ay sameeyeenna waxay ahayd walaqad raawaduuhu waxaay dooneen can dayfihi martidiisii malaa'igtii halaagaysay baaba u timi nebiyullaahi luut u soo hoyatay iyagoo wiilal dhallinyaro ah u eg markaasay dabadeedna habartii xumayd baa meesha joogtay basaas weeye iyagay basaas u ta markaasay war u dirtoot allah kuwa maan quruxdooda aan la arag wiilal cajaa'iba aan horeba loo arag ayaa maanta jooga gurigii fa jaa ahlulmadiinati yastabshiruun waaba iyaga oo ha bishaaraysanaya oo dharaarku ka daadanaya xumaan bay doonayaan inay ku sameeyaan raggaas waana malaa'ig maxaa la iska warqaba la iskama warqaba mogta raawaduuhu waa dooneenoo waa dalbeen nebiyullaahi luut bay dalbeen can dayfihi martidiisii bay ka dalbeen dabadeedna waa kii lahaa waxaan kuwani waa martidaya haygu haygu haygu hoojinina haaulaa'i banaatii in kuntum faaciliin waa kuwaa gabdhihii gabdhihii waa kuwaa gabdhihiiniyo gabdhihii dadka dee haddaad dumar doona wax doonaysaan dumarkii waa kaa qaaluu laqad calimta maa lanaa fii banaatika min xaqin wa inaka la taclamu maa nuriid waa taqaanaa annagu meesha aanu ka hele gabdho iyo waxaa uma jeedne wiilashan dhallinyarada ah ee quruxda badan ayaanu maanta rabnaa oo doonayna waa la yaab isaguna muruga meeshan u dhammaatay markaasaa dabadeedna waxay culimmadu leeyihiin ilaa albaabka ay ku soo jebiyaan oo martidii u ka xidho oo ka celceliyo oo dama adugu indhawhan buu masaxay malaa'igtii mid ka midunbaa indhaha ka masaxay oo meeshii iyagoo iyagoo la hagayo aan indhaba lahayn bay ka tageen kuwaas horta intaa hadda markii timi fadamasnaa waxaanu tirnay markaa masaxnay acyunuhum indhahoodii baanu masaxnay oo kuwa horta indhihii baaba iyaga laga masaxay faduuquu dhadhamiya cadaabi cadaabkayga dhadhamiya wa nuduri iyo digniintaydii markaa ka baxa baa la yidhi walaqad sabaxahum waxaa kusoo waabariistay bukratan subaxdii hore waxaa kusoo waabariistay cadaabun cadaab baa kusoo waabariistay mustaqirun oo daa'ima weligood cadaabka subax buu iman jiray subaxda horea dadka la halaagi jiray faduuquu dhadhamiye cadaabi cadaabkayga dhadhamiye wanudur walaqad yasarna alqur'aana qur-aankii waa fudayninay lidikri wax ku qaadasho ayaan u fudaydinay qofkii doonaya inuu qur-aanka wax ku qaato waa mid wax lagu qaadan karo oo lagu waana qaadan karo ee fa hal min mudakirin mid waana waansamayo wax ku qaadanayaa ma jiro walaqad jaa'a aala fircawna nudur lawallaahi qad xaqiiqa ahe jaa'a waxaa yimi aala fircawna fircown waxaa u yimi annuduru digniyihi baa u yimi ama annuduru rasushii digaysay oo nebiyullaahi maalinkaa maanta muuse iyo haaruun ayaa u yimi iyo mucjisaadkii ay wateen marka maxay sameeyeen kadabuu waa beeniyeen biaayaatina aayadahaygii waa beeniyeen kullihaa dhammaantoodba aayadihii mid qura kama rumayn fa akhadnaahum waa qabannay akhda casiizin alla casiisaha oo qaaliba oo aan cidi iska celin karaynin qabashadiisa ayaanu qabannay casiiskaasoo muqtadirin awood badan oo qawi ah kadabuu waa beeniyeen biaayaatina aayahaaga waa beeniyeen sagaal aayadood waa tii ahayd walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaatin fasal bani israa'iila id ja'ahum waqaala lahu fircawnu inii la adunuka yaa muusa masxuuran waa ka koodhnay sagaal aayadooda cadcad buu ula yimi oo uu markaa yidhi aayadihii waa kano marba mid maaragtay dee tusayey dabadeedna markii dambe wuxuu kusoo gebagabeeyey wax u aalan baa tahay naga tag laqad calimta maa anzla haulaai ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira wa inii la adunuka yaa fircawna masbuura dabadeedna waxa uu dhaafsaday nebiyulaahi muusena wuxuu dhaafsaday kuwan waa aayada iska cadcad oo waad arkaysaa waad aragtaa inay aayada yihiin laakiin adaa iska diidane waxaan aniguna arkaa oo aan ogahay inaad halaagsamayso markii dambe waa lasa soo dhaafay hadalka marki hore hadalka quula lahu qawlan layinan baa marki hore lagu yidhi hadalka dee hadal diicsan oo fahallaka iyo baa lagu yii ma dahirsamaysaa diinta qaado niyo si wanaagsan baa loola hadlay markii hore laakiin markii wax walba uu qaadan waayo markii dambe wuu yara maagayba dee nabiyullahi muuse oo waxau yidhi kuwan ilaahay baa soo diray waan xujooyinkaa iska cadcade innii la adunnuka waxaan kugu kugu ogahay oo aan maalinka ahubaa yaa muusa yaa fircawnu fircawno masbuuran mid halaagsamaya inaad tahay fa araada an yasdafisahum min alardi faaqarqnaahu waman macahu jamiica marka waa aayadaha weeyaan kadabuu waa beeniyeen biaayaatina aayadahaygibay beeniyeen kullihaa dhammaantoodba waa iska wada garanaysaan aayadaha fa akhadnaahum waa qabanay akhda casiizin muqtadir wallahu subxaanahu watacaala aclam waxaad moodaa inaan inta dambe aynaan ka gaari karaynin intaasaynu iska soo gebagabeynayna maanta wallahu sala